magaalada jowhar waxaa ka dhisan ku dhowaad labaatameeyo ururo bulsharayd ah kuwaa oo ka howlgala arrimaha bulshada nadaafadda horumarinta deegaanka iyo bilic soo celinta si loo horumariyo howlaha ururada ay u hayaan bulshada rayidka ah ee caashe cabdi axmed oo ka mid ah ururka bulshada rayidka ee bayko jowhar waxa ay baaq u dirtay ururada kale ee bahwadaagta ah ee ka howlgala magaaladan kaa oo ku aadan kor u qaadidda howlaha samafal ee ay bulshadu hayaan horumar aad iyo aad u ballaaran aan ku gaarayna gobolada kaleentana waa maxaa la lahaaye waan la tartami karnaa haddii aan s- oo ma- maamulkeena noola shaqeeyo hadda hadda maamulka anagoo oo wax yar nala shaqeynayo oo wax badan oo na- nala shaqeynaynin aan horumar ku gaarin ma- een, maxaa la lahaaye aan horumar ku gaarin haddii maamulka noola shaqeeyo ama shaqo abuur noola sameeyana sidoo kaleente een, gobolkeena anagaa horumarin karno een, heer aad aad u weynaan ka sameyn karnaa oo waan quruxsan karnaa bilicdeenu maxaa la dhahaye dalxiis waa noola soo aadi karaa sidoo kaleente waa noola hadalhaay karaa gobolada qaarna waa la tartami karnaa oo waa ka sareyn karnaa xitaa Een, waxaan leeyahay dalkeena anagoo noo baahan yahay khaasatan gobolkeena anagoo noo baahan yahay haddaan gobolkeena anaga quruxsan maamul nooma qurxin karo madaxweyne nooma qurxin karo haddii aan anaga quruxsano oo aan anaga aan soo baxno waxaa laga yaabaa dad in lagu daydo inay imaadaan sidoo kaleenta maamulada qaar in- maamulka maamulka iyo madaxweynaha xitaa inay nagu daydaan oo na maalgeliyaan oo maxaa la saas eh, saas noogu qabtaan eh, wadankeen een, gobolkeen aan saas ugu quruxsano een, saasaa a- aan aaminsanahay gabdhahana waxaa rajeynaya inay xaafadaha kasoo baxaan gabdhaha wax bartay een, aan isku aan garab isku noqono sidoo kaleentana aan gobolkeen aan quruxsano aan bilicdoona soo saarno kaalin ballaaran ayay dhanka horumarka kaga jiraan guud ahaan ururada ka howlgala magaalada tani jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle